dhulkiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan waacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka iyo daadejinta awoodda dowladda aan isweeshanno walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal qodobada aannu toddobaadkan idinku henno barnaamijka waxaa ka mid ah shir looga hadlayo muhiimadda barnaamijka xasilinta dalku uu leeyahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi barnaamijka xasilinta wuxuu yahay barnaamij muhiim u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed xasilinta waxay qayb ka tahay horumarka deegaanka koonfur galbeed mustaqbalka haddii degmooyinka gobollada dalka laga hirgeliyo dhismaha golayaasha deegaanka maxaa laga filan karaa maadaama xukunkii la soo daadejinayo oo xukunkii la dhahay xukunka bulshadaa iska leh tartan ayaa dhex mari doona degmooyinka degmo walibana waxay leedahay wax ayadu ay qabsato doctor xasan sheekh cali imaam ayaannu ka waraysannay oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waxaad kalood maqli doontaan mashaariicda xasilinta ee jubbaland laga fulinayo halka ay marayaan waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shirana waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa hagaag shir looga hadlayo muhiimadda barnaamijka xasilinta dalku u leeyahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xubinta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi shirka waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada sida dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed macalin cumar ayaa ka hadlay ujeeddada ay shirkan u qabteen workshopkan wuxuu ku saabsan yahay xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taas oo leen la ah xasilinta guud ee dalka barnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalka taasoo dowlad goboleedka ka codsatay in ay diyaariso xasilinta deegaanada koonfur galbeed istaraatiijiyadeeda waxyaabaha ugu muhiimsan aan hadda halkan u joogno waxay tahay habkee lagu horumarin karaa barnaamijyada xasilinta ee south west qaabka ugu habboon ee lagu horumarin kara muxuu yahay waxaan halkan u fadhina waa arrinkaas waxaan nagala qayb qaadan doonaa insha allah haddii ilaahay idmo shan wasaaradood oo aad iyo aad muhiim u ah oo barnaamijka xasilinta lafdhabar u ah wasaaradahaas waxaa ka mid ah wasaaradda amniga oo looga fadhiyo goobaha cadowga gacanta uu ku hayo inay amni ka soo dhalaaliso wasaaraddana ay uga fadhido istaraatiijiyadda u degsan wasaaradda amniga habka ay amniga ugu soo celin lahayd ee koonfur galbeed waxaa kaloo lafdhabar ka ah wasaaradda cadaaladda oo iyadana looga fadhiyo qaabka ugu habboon ee cadaalad dadka ay u heli karaan hadday tahay dhinaca maxkamadaha hadday tahay dhinaca xabsiyada waxaa kaloo meesha ka maqnayn wasaaradda dhallinyarada oo iyadana looga fadhiyo habka ay dhallinyarada ay u wacyigelin lahayd oo dhibaatada dalka ka jirta inaysan ka qayb qaadan oo ay uga qayb qaadan lahayn horumarka dalka waxaa looga fadhiyaa istaraatiijiyadeeda wasaaradda dhallinyarada sidoo kale wasaaradda haweenka oo iyadana kaalinkeeda ay noqoto kaalin aada u muuqda oo iyadana looga fadhiyo habka haweenka ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka bulshada iyo maamulka guud ahaan istaraatiijiyadaas marka laysugu wada laysu wada geeyo iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo looga fadhiyo maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta wasaarad walba ama hay-ad walba looga baahan yahay inay istaraatiijiyad arrimahaas ku aadan inay la timaado marka laysu geeyana ay ka soo baxdo istaraatiijiyada guud ee koonfur galbeed taasoo wasaaraddu ay iyadana ku biirin doonto wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka si markaas loo helo istaraatiijiyad guud ee xasilinta dalka muhiimadda aan halkan u fadhina waxay tahay marka qaabka aan ku horumarin lahayn istiraatiijiyadaas iyo work balaankii lagu shaqayn lahaa sanadaha soo socda si dalka loo helo istiraatiijiyad iyo xasilooni loo helo waxaan kaloo rabaa inaan sheego habkii loo horumarin lahaa ereyada khilaafaadka ka jira in loo loo helo dib u heshiisiin waan ogsoonahay meelo badan ayaa khilaafaad ka jira khilaafaadkaas habkii loo daweyn lahaa oo dib u heshiisiin loo keeni lahaa guud ahaan ujeeddada halkan annaga aan u fadhina intaas waaye marka roadmapkan wuxuu dabooli doonaa afar shay oo muhiim ah waxaa ugu horeysa community recovery waxaa ku xiga social reconciliation waxaa ku xiga local governance iyo rule of law waxaa loo baahan yahay waxyaabaha annaga halkan hadda aan ku gaarno in ay daboolaan afartaas eriyo si loo helo xasilooni guud ee dalka maadaama aad ka wada aad ka socotaan qaybaha bulshada kala duwan waxaan idinka codsanaynaa qayb walba ama hay-ad walba kaalinta kaga aadan arrimaha hadda aan soo sheegnay waxa u degsan oo uga degsan istiraatiijiyadaas inay nagu biiriso si aan u helno istiraatiijiyadii guud ee southwest aan u helno workshabkan waxaa ka horeeyey mid kale oo lasoo bishii lasoo dhaafay la qabtay
cali manaaq waa la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee soomaaliya ee hanaanka qaran ee dowladaha hoose waxa uu bulshada u sharxay muhiimadda shirka iyo doorka ay ka qaadanayaan xasilinta deegaankooda guddoomiyihii baa la dhisay kow labaatan xildhibaan baa loo dhiibay wax dhaqaalo gacanta kuma haya shaqaalo carbiyaysan oo adeeg baa looga dhiibay ma haysta inshaaq uu bixiyo ma haya wax maxamala uu horoo yar oo usuur muxuu tahdaa balaash deegaanka ma hayo kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii lagu dhisa adeeg bixinta ma hayo kaabayaashii cadaaladda ma hayo maxaa ku rahdaa meel haddaa loo dhiibay farax laga qaado waa laga tegey marka maxaan saxiixaynaa maya marka inuu guuldaraysta hadhool waxaa leeya gudoomiyaha guuldaraystay arrintaas waxaa weeye arrinta ugu daran oo aan rabno maanta inaan xoogga saarno oo aan barnaamijka xasilinta ay tahay in xoog uu saaro oo ka fikirtaan marka saddex qaybood ka kooban dowladaha hoose dhisidooda imaamadooda heer waxaa weeye heerka inta aan la gaarin waxaa la udiyaargarowga heerka udiyaargarowga oo in la dhisaa raba maamul degmo golayaal degaan maxaa loo baahan yahay waa heerkaas weeye heerna waa heerka inta la dhisayo oo lagu jiro doorashada heerna ama wejina waa wejiga marka la dhis kadib maxaa dhaca hadda xaaladdu ku sugan yahay guddoomiyaha asaga ayaa ficnaan inuu cashar ka bixiyo sababta uu soo maray saddex saddex macnaqood marka xasilin bada waxaa weeye brograamka lee wada jir oo aan rajaynaya in marka dambe cabdirasaaq markii shirkagan qaba buugta hore usoo qaada odayaasha u qaybiya brograamka macnaheeda waxaa waaye waxaa la xaqiijiyey oo la eegay tallaabooyin ay tahay laga maarmaan iyo in hawaro in la qabto intaan shirka la gelin ka horo intaan maamul dhisa ka horo dib heshiisiintaa ka mid ah waxaa kamid mashaariicda bulshada waxaa ka mid ah in degmada salka ay ku firisan lahayd marka la sameeyo tusaale yar baan kusinaya waxaan fiiriya gobolkeenan la yidhaahdo koonfur galbeed waxaan fiirinayaa meesha hadda xaalka jooga marka laga hadlaya wadajir brograamkiisa wadajir waxaa loogu talagalay degmada ay diyaar u tahay maamulka in la dhiso ilaa iyo inta loo baahan yahay oo laga dhisayo mashaariicda bulshada dadka laga heshiisiinayo kaabayaasha dhaqaalaha laga dhisaya inaan maamulka la dhisin oo marka gudoomiyaha oo la dhiso kadib loo dhiiba wax dhammaystiran oo shaqada hor ka bilaabo adeega ula bixin kara waayo alberde bardaale bardaale ka soo qaadna waxaan eegnay adeeg bixinta biyo ma leedahay meesha iskuul ma leedahay dadka ku filan caafimaad dadka ku filan ma leedahay ma leedahay korontadii maxaa la yidhaha enerjiga cusub oo hadda la yihahda tamarta cusub oo oo oo solarka la yihahda ma leedahay meesha waxaa weye qaybtaan qaybta adeeg bixinta qaybtaana waa qaybta dawladda ay ku firiisan lahayd oo saldhiga lagu noqon lahaa xabsi ma leedahay police station ma leedahay degmada maqan ma ka jirtaa ma jiraan maxaa ku rahdaa xafiiskii xabsida ku shaqayn lahay duqa magaalada iyo guddoomiyaha degmada iyo golayaasha deegaanka meesha ay firiisan lahaayeen howlalkooda ay ku shaqayn lahaa ma leedahay intaasaan fiirin waxaa noo soo baxay kan gaduudka waxaa weye madaxa waaye macnaheeda eber waxba kama jiraan halkaana waa jiraan waaye kan cagaarka ah kan yalowgaana waa haai maya wax yar baa jiro aan ku filayn meesha haai maya marka haddii aan tusaale soo qaadano bardaale guddoomiyaha meesha waxaa loo dhibi waxaa weeye biyo ma jiraan biyo waa jiraan dadka waa kuu filna waxay baa jiraan degmada kuu filna bardaale iskuul iyo caafimaad ma jiraan waxbaa ka jira aan laakiin dhamaystirnayn fiiri marka meesha tan waxa kalo dhaha wa- waxaa ka jira waxaa dhaha social space lagu macdiran ama qaybaha dowladnimada kamid waxaa ka mid ah in ururada bulshada ururka haweenka iyo urur dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka ay leeyihiin goobo ay ku shaqeeyaan iyo imkaaniyaad ay ku shaqeeyaan intaba inay leeyihiin waaye taasaa dowladnimad buuxda la yihahdaa iyo xasilid buuxda qayb bay ka yihiin dowladnimada waxba kama jiraan kuwa ayaga ah. waxaase markii la qaadayay waxaan ku qaadanay shirka lagu calamisaanay guddoomiyaha meel banaan dad hoosiisa ayaa ku calamisaanay xataa hool oo kaloo kale xataa maaha meesha intaan xataa mid laga xataa mara ee bardaaya basically xafiisyada dowladda maxkamadihii iyo markay hadda wakiil hadaan dhahay wuxu ma ahayn qofoof meel taagan wuxu waxa shaqaynaya ma yihiin kow horta waan isweyn lahaa kadib waan lahaa qalabki kadib waan lahaa dadka ka shaqayn lahaa tababaran intaas waa isku xirna fiiri waxaa la helayaa waxaan ku yidhi dhismihii kadibna qalabkii lagu shaqayn lahaa kan dadka ka shaqayn lahaa intaas isku xiran tahay intaas marka aan qiimeynayni marka aan eegayni waa la run tihiin maxaan ku rahdaa badda albert feri guduudka wayada kulli feri albert markaysan halka kasoo bilow waxaa ugu roon waa tii hadda loo jeed magaala baydhabo ugu fiican iyo xudno labadana waxaa waaye iyo xoolo braawa ayagana waxaa waaye kashada degmo waa braawo xudur albarde bardaale waa degmooyin kale baydhabo degmooyin kale la rabo in laga dhisaa maamulka oo diyaar ku yahay ee hadda dowladda federaalka ay usoo diyaarisay mashaariicdii lagu dhisi lahaa iyo dhaqaalihii dhamaystiran marka labaatan degmo waaye maamul goboleedka sar shan degmo ayuu hadda leeyahay wejiga koobaad wejiga labaad waxaan kolkaa insha allah geli doonaa marka sababta hadda marka baydhabo ay ugu roon tahay waxaa weye degmooyin waxaa ku badan hayadihii dowladda maamulkii waa fadhiyaa xudur ayada horta maalgelin badan baa lagu sameeyey oo ssf iyo maxaan ku rahdaa iyo tis baan tis horaan uga hay labadaa nis inay qaybkeed ma aqaan laakiin raaqadu baa laga fuliyey waan ogahay ee lafteeda marka see marka isku xaya waxaa weeye marka barnaamijkan hadda ka shaqaynayna waa inaan helnaa ay qayb ka noqotaa xasilinta markii la dhisa maamulka intaan maamulka la dhisa ka hor khilaaf bixinti waxaan rabnaa intaan arkaysaa oo dhan intaan la dhisa ka hor maamulka in la sameeyo waay taasoo wax loogu tala mashruuca intaan in la helo waay waa in dib- intaan laga helaa intaasoo diyaara in maamulka markaa la dhisaa loo dhiibaa waa dhaqaal la-aanna meesha mataala la socdaya dhaqaala dalka waa yaalaa dhaqaala waxaa hay-adaha ma- ee s- mashaariicda fuliya way hayaan ma qorshaysno cillad ugu weyn taas waaye waxaa arkaysaa hal degmo oo wax badan ka socdaan degmada kuxota wax badan kama jiraan haddii dariskaada gubanaya adugu marka nabad kuma saxan karaysid ha rajayn mid ayada inay nabad u saxataa haddii dariskaada gubanaya marka xasilin buux macnaheeda waxaa weeye in markii een, degmada aan laga hadlayo in maamulkeeda la dhisa oo degmada baydhabo haddii la dhisaya golaha deegaanka waa in loo diyaargaroobaa in meel ay ku shaqeeyaan golihi deegaanka oo ay ku bixiyaan adeegii bulshada adeegii dowladdana ay ku sameeyaan inay u diyaargaroobaan waaye oo oo- oo dhammaystiran muhiimadda ay leedahay marka maxay tahay dowladaha hoose waa meesha ugu dhow dadka waa meesha xasiis laga dareemi kara degmooyinka oo si runta loo taabo karaya taasay marka eh, muhiim u tahay waxaa kaloo oon oo ayada lafteeda aan ogaanay een, wacyigelin fara badan inaan la sii bixinin intaan maamulku dhisan ka hor oo wacyigelin fara badan baa loo baahan yahay o heer kala duwana oo maamulka iyo wuxuu soo siyaadinayo ay tahay ka qaybgalkii hadda uu sheeg rabadaan si fiican buu u sharaxay oo aan la heli karin waxa waaye haddii waxaan la wada lahayn maxaa intayna isu xan keenay waayo ururka gabdhihi maxay u joogaan ururka nabid muxuu u joogaa dowladdu maxay u fadhidaa odayaasha dhaqanka oo na xukumay maxay meesha u fadhiyaan culamadii maxay u joogtaa ajnabig muxuu noogu joogaa annaga intaynaan oo kala daaya- waayo uwada- maxaa wada fadhinaa sidaan u wada fadhinaa u leenahay dowladnimada wadaagaasaa loo baahan yahay haddii aan la wadaagin sidii rabadaan sheegayay hadday koox hadda dhaqanka soomaliya ka dilaacay eh, saas way hadda ama heer qaran ha ahaato ama heer degmo ha ahaato ama heer ronlo ahaato koox hadday meel qabsato oo iyadu isku okaysiisa kooxihii kale ayaa la dagaalamaya dhagax rabadaan sheegaya u ahaa markaasaa waxaa leeyahay example ugu fiican wuxuu ahaa nin baa halkaa fadhiyo oo dhagax buu een, waxaa leeyahay koox hebel baa xanaaqday ninkii maamulka madaxda ka moogta ama kooxda meesha haysatay markaasaa war reer macna hadduu xanaaq waxaa nagama tagay iska dhaaf dhagaxu soo soo tuuraya daaqadda ku dhexsan bum daaqaddi waa waa dhagax ba ku dhacay oo maxaa dhacay hebel ba xagga daagan soo tuuray maayo macno male ukaaday een, waa iska tegi doon ha soo tuurtuure ilaa marka dambe guri dab u qabadsiiyo oo wixdha way gubtaan markaasaa marka la leeyahay see wax yeelnaa waxaa laga maarmaan waayo marka waxaa fahamka inaan ku darsana qaybta qorshaha oo xasilinta qayb inay noogu noqoto inay qayb ka noqoto program in inta tan inay suuragal tahay si lagu dhisi lahaa iyo intaa keli maaha guddoomiyaha degmada markii uu meesha loo dhiibo waxaan ka shaqeynaya hadda wixii dhici lahaa markii meesha loo kadib insha allahu waa inuu helaa shaqaalo iyo mishaarkii shaqaalaha uu siin lahaa shaqaalo tababaran iyo mishaarkii shaqaalaha siin lahaa waa inuu helaa asaga laftiis waxay dhahan running cost ama xoogoo uu hoos ku sii wado muddo in gacanta lagu hayo waaye ilma hadda dhasho waaye iyo yaraan saddex sano in gacanta lagu hayo waaye oo la taageera xagga dhaqaalaha laga taageera oo mishaarkii shaqaalaha iyo xafiisyada wuxuu ku rangarayn lahaa in intaa laga sii taageero waaye tababaradii iyo awoodsiintiisii si uu u gaar heer canshuur qaata waxaan idiin sheegayaa brograamka gudoomiyaha loo bilaabi doono insha allahu oo j b l g la yidhaahdo three somaliland iyo puntland baa laga dhisay degmooyinka laga sameeyey gobornatooraheedu wuxuu ka awoodi badan yahay madaxweynaha dalkaas mishaar asaga saddex milyan afar milyan shan milyan ayaa soo gasho cashuur ayuu qaadaa waati aad rabadaan uu sheegay ilaa cashuurta aan qaadna annaga isku filnaana dad ma noqon doono walaga yahay mar kale waad arki doontaan say u wanaagsan tahay markaan gaarno gudoomiye meeyarka degmada oo awoodii dhaqaalaha uu wax walba ku filnaa asagoo haysto on cidna u baahnayn waad arki doontaan si ay noqonaysa laakiin si taan loo sameeyo waa in la helaa kobcinta dhaqaalaha inaan ka shaqeyna waay aad iyo aad baa umahadsan tahay cabdisaaq baa bud idin kor taagan laakiin xubnadan u socda waxaa waaye dhiskaashanka aad wadaan waxaad madaxa ku haynaysaan degmo xasiloon oo buuxda xasilin buuxda macnaheeda waxaa waaye mashaariicda bulshada maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah eerboorkii waxaa ka mid ah xafiisyada dawladda waxaa ka mid ah meelihii caafimaadkii biyihii baa ka mid ah korontadii baa ka mid ah waxaa ka mid ah hadda diisool oo kale o t i programka s i la yihahdo ay ka wadaan shaqa fiican bay ka wadaan waan hayaa maan soo saan examplekaas waxay ka wadaan erebor iyo xaruntii dhallinyarada iyo xarunta isboortiga iyo dhowr waxbay ka wadaan i think ilaa afar shan waxbay ka wadaan oo wada socda marka intaas waa qayb ka mid xasilinta ayadan dhan maaha marka saasaa rabnaa marka diisool dee xaw maamul laga dhisayo waxay u imaanayaan meel ay firiistaan oo salka ay dhigaan ayagoo haysta ayay imaanayaan saas ayaan ka hadlaya aad iyo aad umasanta
maxamed nuur madoobe nuunow wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in deegaanka dowlad goboleedku uu muhiimad gaara u leeyahay barnaamijka xasilinta dalka
barnaamijka xasilinta wuxuu yahay barnaamij muhiim u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed xasilinta waxay qayb ka tahay horumarka deegaanka koonfur galbeed annaga ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno hay-adaha amniga garsoorka iyo daneeyaasha barnaamijka xasilinta barnaamijka xasilinta waa barnaamij ballaaran oo ka mid ah koruqaadidda amniga mashruuc bulsho garsoorka xalinta khilaafaadka iyo horumarinta adeega bulshada wasaaradda waxay diyaar u tahay inay dejiso istaraatiijiyad xasilin deegaan koonfur galbeed soomaaliya iyadoo la fiirinayo baahida gaarka ah iyo mudnaanta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa sharaf weyn noo ah maanta ka wasaarad ahaan inaan furno anigana wasiir ahaan aan furno shirkan muhiim ah ee laga hadlayo istaraatiijiyada xasilinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka wasaarad ahaan waxaa muhiim noo ah annagoo tixraacayno istaraatiijiyada qaran ee xasilinta dalka inaan qaybteena ka qaadano annagoo eegayna baahiyada gaarka ah si taas loo helo waxaa la tashi hordhac lala sameeyey dhammaan hay-adaha aan wadaagno barnaamijka xasilinta sida wasaaradda amniga garsoorka qorshaynta dhallinyarada haweenka iyo inta hirgelisay mashruucan barnaamijka xasilinta uu soo bilaabmay dii waxaa la hirgeliyey mashaariic bulsho oo fara badan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida degmada diinsoor beledweyn baydhawa sore wallaweyn iyo baraawe iyo degmooyin kale oo hadda aan rabno inaan kala shaqeyno dhammaan hay-adaha ka shaqeeya barnaamijkan dardargelinta mashaariicda bulshada dhammaan degmada koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed waxay u aragtaa barnaamijkan xasilinta inuu yahay kan keliya kan keliya ee ka jawaabo baahida bulshada kadib la qaban jiray oo ku saabsanaa dhinaca xasilinta ee heer go- dowlad goboleed annaga muhiim noo arka wasaarad ahaan qabashada maadaama aan kaga hadalno dhammaan mashaariicda xasilinta ee deegaanka koonfur galbeed waxtarkooda ugu dambeyntii waxaan ugu aada ugu dhiirigelinayaa wasaaradaha iyo hay-adaha mashaariicdan taageerada naga siiya waxaan dadaalkooda aada ugu mahad celinaynaa dardargelinta iyo fulinta mashaariicda intaas kadib waxaa u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta ee dowlad- ee dowladda go- ee federaalka isku dibadidka barnaamijka xasilinta ee waddanka annaga ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha gudaha kor u qaadista barnaamijka xasilinta waxaa farad ii ah inaan barnaamijkan uu jiray waxaan gaarnay horumar fara badan haddii ay ahaan lahayd dhinaca horumar horumarinta mashaariicda xasilinta iyo dhisinta golaha deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya annaga ka wasaarad ahaan waxaan diyaar nahay in aan la shaqeyno dhammaan dhinacyada ay hawsha xasilinta naga dhexayso ka wasaarad ahaan waxaan soo qorsheynay annagoo la shaqaynayno hay-adaha amniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dowlad goboleed inaan la shaqeyno inaan gacanta ku soo celinno dhammaan degmooyinka ka maqan gacanta dowladda waxaan rabnaa inaan halkan ugu mahad celiyo hay-adaha naga taageeray barnaamijka xasilinta iyo daddargelintiisa hay-adahaas oo kale ah fis plus s s f d d g onsom u n d p amisom iyo kuwo kale oo badan marka sidaa daraaddeed ma aidsin codsaday in barnaamijka spel uga qayb qaatan maadaama wada hadal iyo la tashi badan iyo koox koox badan lain fadhiyo doono lain ku wada hadal doono qaab kasta oo aan fududahay doono barnaamijka in maarna guulikadeere boqolkii boqol mexiga mahadnaqay qaabkii aan qayb qaatay mayna eedan rajeeya ka wasaarad ahaan inuu ku bii doono istaraatiiji iyo qorshe faylo oo ninka talagalay in wadanka walka xasilo gaar ahaan gobolka koonfur galbeed iyo degmooyin shay idaa maastin
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur madoobe nuuno wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaba ee shirkaasi magaalada baydhabo lagu qabtay waxyaabihii ka soo baxay iyo weliba muhiimadda uu leeyahay deegaanada koonfur galbeed marka laga hadlayo ee golayaasha deegaanka oo dhismahoodu uu ka socdo ayaa waxaa ee soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed uu ka waraystay cabdirasaaq yare maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maasha allah eh, maxamed nuur eh, aad baad u mahadsan tahay dadaalka dheeraad eh, adiga iyo tiimka reedho wadajir eh, aad ugu jirtaan barnaam- eh, barnaamijkan xanaanka wadajir iyo xasilinta dalka soomaaliya haddaan wax yar kaaga taabto barnaamijkan eh, eh, ahaa kulanka wadatashiga barnaamijka xasilinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ahaa kulan ay dabcan wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dubeysiinta koonfur galbeed ay qaadanaysay eh, hagaajinteeda iyo oo kala talinteeda haddii la macnaha markii la fiiriyo xanaankan eh, eh, eh, isku midka ah ee la yidhaahdo dib u- dib u xasilinta dalka soomaaliya marka eh, eh, waxaan ku casuunay shirkan eh, eh, wasaaradaha wasaaradaha annagu bahwadaaga nahay dhinaca xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyso wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda wasaaradda haweenka wasaaradda dhallinyarada iyo wasaaradda eh, eh, howlaha guud iyo midda qorsheyntaba Eh, sidoo kale waxaan ku casuunay eh, bulshada civil society-ga eh, haddii ay noqoto dhinaca eh, eh, odayaal dhaqameedyada eh, ganacsatada eh, dhallinyarada iyo haweenka intaba marka barnaamijkan ahmid weyn ayuu u leeyahay in la jeexo qariiradii saxda aheyd oo in la helo ah koonfur galbeed haddii la dhaho dhinaca xasilinta wixii waa wax isku xiran marka in la helo eh, eh, qariirad aan isleenahay waxaa lagu gaari karaa deegaan xasiloon koonfur galbeed soomaaliya anagoo xogta ka helayno eh, xaqiiqdii wax ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya Eh, barnaamijka sidoo kale waxaan ku casuunay maamulka degmooyinka iyo gobolka intaba eh, waxay ka ahaayeen goobjoog Eh, kuwaasoo macnaha aan isleenahay waxay ku contribute garaynayaan ama ay ay- ay ay u noqonayaan in ay ka turjumaan baahida rasmiga ah ee ee deegaanada ka jira barnaamijka sidiisaba wuxuu u yahay gogol xaar hanaanka wadajir ee dhisitaanka dowladaha hoose marka waxaan isleenahay eh, golaha deegaanka ee dhowr degmo hadda laga dhisay koonfur galbeed soomaaliya marka si hawshaas loo helo waxaa muhiim ah in eh, dhinaca eh, arrimaha bulshada oo sida maamulayaasha degmooyinka inay helaan meelihii ay ku shaqayn lahaayeen mashaariicda bulsho eh, xaruntii booliiska iyo maxkamadaha deegaanada si markii la doorto ay xilka u qabtaan ay u noqdaan dad xaqiiqdii u adeegi kara bulshada ay ka yimaadeen Een, shirkan eh, waxaad ku arkaysay eh, qeybo eh, wakiilo ah oo ka socday eh, beesha caalamka oo fadhiyey madasha maxay iyagu eh, ka taageeraan barnaamijkan xasilinta eh, maxaase ka qoseeyey eh, roadmapka ee wasaaradda arrimaha gudaha oo aad adigu la taliyaha iyo xiriiryahaba u tahay eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed Ee, xaqiiqdii ee, barnaamijkan waa barnaamij ee, taxano ah oo dee aan kala shaqayno dhammaan danayaasha ee, ee, barnaamijkan ee, khaasatan ee, qaybta un-ta ee ee, ee, macnaha la dhaho krista oo ah ee, horumarinta iyo dib u haanashada degmooyinka la xoreeyey Ee, waxaa kaloo oo diyaar ku ahaa qaybahooda kala duwan sida defensiga iyo iyo militariga marka waxaan isleenahay ee, waxay nala yihiin bahawadaag maadaama ayaga xitaa ay ka shaqeeyaan dhinaca xasilinta ha- ee, ee, dadka ee, dalka soomaaliya khaasatan koonfur galbeed soomaaliya marka ma aha iyagoo keliya waxaana la joogay dhammaan hay-adaha ee, ee, naga caawiya oo aan kala shaqayno dhinaca xasilinta sida hay-adda mashaariicda mashaariicooyin fara badan bixiya haddii ay noqon lahayd ee, ee, dayatirka xarumaha booliista maxkamadaha mashaariicda bulshada iyo solalkan ama nalalka caydcaydka ku shaqeeyo hay-ada fara badan ayaa halkan nagala joogay marka ee, barnaamijku waa barnaamij ee, dadku iyo international communitygu iyo iyo- iyo ururada yani caalamkaba ay daneeyaan ay daneeyaan inay kaga caawiyaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si loo helo ee, dal iyo deegaana nabdoon barnaamijkan muddo dheer ayuu socday shirar badan ayay dowlad goboleedka koonfur galbeed martigelisay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta shirkan qarash ayaa ku baxay ayaa bixiya eh, qarashka ku baxaya Ee, xaqiiqdii ee, shirkan ee, waxaa naga taageera oo dhinaca ee, logistikada iyo macnaha qabanqaabadiisaba ee, naga taageera hay-adda united nation ee, Somali ee, ah, somali mission la yidhaha unsom ee, keli ah waxay na siinayaan in ay tala bixin iyo sida u qabsoomi lahaa in ay xaqiiqdii ay nagala shaqeeyaan laakiin go-aanadeeda iyo iyo waxyaalaha laga rabo waxaa iskale dadka deegaanka koonfur galbeed soomaaliya ee wasaaraduna wakiilka ka tahay in la helo qariirad sax ah ee, taasoo lagu mideyn lahaa ama lagu xasilin lahaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadka ka qaybgelayay shirkan eh, wadatashiga ah kooxo kooxo ayaa loo kala saaray maxaa laga filayaa ay wasaaraddu ka sugaysaa ee roadmapka dadkaasi waxyaabaha ay soo saareen nuxur kale haddii aad la wadaagto eh, dhageystayaasha
waa runta ee, kadib wadahadalka dheeraada markii ee, dadku dib ay u miliicsadeen oo la siiyey ee, muhiimadda shirkan iyo ee, workshopkan dadku waxay isugu yimaadeen wasaaraddu ay qeexday iyadoo la kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dowladda soomaaliya ee, dadku afar kooxa loo qaybiyey afarta kooxood ah qaybta dib usoo kabashada qaybta la xiriirta sharciyada iyo qaybta xalinta khilaafaadka iyo sidoo kaleba qaybta ee, maamulka degmooyinka marka afartaasaa loo kala qaybiyey afartaas kooxood ee koox kasta waxay gorfeynaysay ee haddii ay noqoto ee, ee, dhinaca mashaariicda bulshada meelaha ay munaasab ku tahay ee caqabadaha haysta iyo degmooyinka u baahan qayb kale sidoo kale waxay macnaha ee, warbixin dheeraada ay ka bixinayeen ee, dhinaca sharcinta iyo sha- sharciyada iyo amniga kala dambeynta iyo maxkamadaha degmooyinka u baahan iyo muhiimaddu ay u leedahay iyo degmooyinka sidoo kale si ee, xasilo xasi- xasilintu ay uga hirgasho degmooyin waxaa jiro ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo u baahan dib u heshiisiin dadku in la is ogolaansiiyo si ay wax u wada qabtaan marka ee, dhiskaashano fara badan baa jiray shirku wuxuu soconaa laba maalin marka ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan ka helno baahida dhabta ah ee ee afartaas ee, kooxood ee loo kala qaybiyey iyagoo address garaynaya ama ee, xaqiiqdii wajahaya caqabadaha jira iyo aan aan rajaynayn in caqabadahaasi wax laga qabto ee, taasoo aan isleenahay waxay qayb ka tahay xasilinta ee, iyo in wadada qariirada loo jeexo ee, xasilinta koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo hadda degmooyinka koonfur galbeed xasilinta iyo barnaamijyada golaasha deegaanka laga hirgeliyey kuwa dhiman iyo deegaanada eh, qorshaha dhinaca amniga iyo xasilinta oo ay wasaaraddu ku wajahayso iyadoo la kaashanayso wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee soomaaliya degmooyin fara badan ayaa eh, xaqiiqda gogaxaar loo sameeyey dhinaca dhisidda golaha deegaanka Eh, qaar eh, wasaaraddu iyagoo horkaca ay ka tahay hawshaasi waa la gabagabay degmooyinka qaar eh, mudnaanta shan degmay ahayd Eh, afar ka mid ah laba waa la dhimay labana waa processkay ku jiraan Eh, midna hadda waa noo hartay inta laga re- laga soo reebay degmooyinka kalena mashaariicda bulsho eh, hadday noqon eh, noqon lahayd dayactirka garoomooyinka oo aan isleenahay waxay ka qaadanaysaa ganacsiga iyo iyo horumarka isu socodka dadka deegaanadaasi ayaa ka socdo Eh, marka eh, dhammaan deegaanadaas waxaan isleenahay eh, waxay u noqonayaan gogol xaar dhisidka golaha deegaanka markaa degmadu ay hesho maamul mashaariic bulsho ay noqoto waxbarashadii iyo iyo caafimaadkii iyo gobihii ay ku shaqayn lahaayeen xarumaha booliista iyo adeegyada kale iyo mashaariicda bulshadu ay u baahantay sida eh, in xarumo haweenka la helo meel dhallinyaradu ay isku eh, ku ciyaaraan la helo garoomadii la dayactiro waxaan isleenahay degmadaasi waa degmo recovered ah oo kasoo kabsatay eh, yacni sharci daradii iyo iyo iyo xasiloonidii hore ee waddanka ka jiri jirtay xumidii ka jirtay ay kasoo kabsameen diyaarna u ah in golaha deegaanka laga dhiso marka eh, wasaaraddu ayago ay la shaqaynayso bahdoaagna lata wasaaradda federaalka eh, arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dowladda soomaaliya eh, waxaa u qorshaysan in dhammaan degmooyinka aan soo sheegnay laga dhiso golaha deegaanka si adeega bulshada ay u helaan kala dambeynta iyo sharcigana lasii daadahiyo dowladuna ay noqoto dowlad macnaha saddex level ah levelka federaalka stateka iyo midka eh, eh, degmada marka arrintaasi waa arrimo eh, ugu baaxad weyn wasaaradda howlaha ay hayso marka waxaan isleenahay waxyaalo badan baa nooga qabsoomay eh, marka baahidaha ka soo baxa oo isleenahay waxbaa laga qaban doonaa caalamka iyo wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya baba shirkan ayaa lagu beesgareyn doonaa waa isleenahay in lasii dhiso golo deegaan degmooyinka haray dadku sidee u dareemayaan markay imaado golayaal deegaan dad ay iyagu dooranayaan maxaa farqi ah oo oo- oo- oo kuu muuqda sidee rabitaanku dadku yahay waxyaalo fara badan baa isbedelay intaan hadda wasaaraddan joognay ama dhisitaanka wasaaraddan eh, dowl- eh, go- dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Eh, muddadii hadda dhowrka sano ee xukuumaddan koonfur galbeed la asaasay waxyaalo fara badan baa u qabsoomay Eh, wasaaraddan ay hormuudna ka ahayd Eh, waxyaalaha la taaban kara waxaa ka mid ah in sharciyadii eh, lagu dhaqi lahaa golaha deegaanka iyo dowladaha hoose ee xubinta baarlamaanka ay ansixiyeen golihii wasiiradu loo horgeeyey madaxweynaha uu arkay Eh, haddana nidaamkii loo sii daadijiyay ilaa ay degmo dadkii lagala tashanaayo oo shirar fara badan oo baahiyaha awoodda dowladeed ay wasaaradda hormuud ka tahay laga qabtay degmooyinka iyo degmada hadda aan joognaba marka waxaad moodaa dhowr iyo labaatanka sano dadku dowlad la-aan ay ahaayeen biseelkii dowladnimo laga soo bilaabo degmadii ilaa iyo heer state inay fahmayaan bulshada wacyigelin fara badan ay heshay ay fahmayaan adeega dowladda ay bixin karto haddii awood ay leedahay haddii amniga laga shaqeeyo golo deegaan la helo mashaariic la helo isu socod la helo waxyaalo badan inay qabsoomi karaan dadku deegaanka iyo maamulka degmada ay canshuur aruurin karaan dadku ay iskaafin karaan marka waxyaalo fara badan baa xaqiiqdii markii laga bilaabo sanadidii hore ilaa hadda aan isleenahay laakiin wax baa dhiman eh, oo caqabadaha ay ka mid yihiin dhinaca amniga iyo nimanka nabaddiidka oo deegaanada qaar xoog iskaga qabsada oo dadku laaya laakiin waxaan isleenahay dowladdan koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha waxyaalo fara badan baa u qabsoomay Eh, sanadada soo socda waxaan rajaynaynaa dhammaan deegaanadan ay wasaaraddu wakiil ka tahay in eh, nidaamkii dowladeed iyo ismaamulkii degmooyinka intaba la hela caqabadaha jirana ay ka hortagto iyadoo la kaashanayso dowladda federaalk soomaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha beesha caalamka intaba cabdirasaaq yare maxamed la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo barnaamijka wadajir u warramaya ayuu kaasi ahaa waa tahay sanadkan waxa uu qorshuhu yahay in laga hirgeliyo lix iyo toban degmo oo ka mida gobolada dalka golayaal deegaan degmooyinkan loo sameynayo golayaasha deegaanka waxay dhacaan dhammaantood koonfurta soomaaliya hore waxaa looga hirgeliyey golayaal deegaan deegaanada somalilan iyo puntland degmooyinka dhaca degmooyinkaasi marka laga hirgeliyo guud ahaan golayaasha deegaanka maxay u tarayaan mustaqbalka maxaa laga filan karaa sidee bay uga qayb qaadan karaan doorasho qof iyo cod ah su-aalahaas iyo su-aalo kaleba waxaa soo saaraha barnaamijka wadajir uu weydiiyey door xasan sheekh cali nuur imaam oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed haddii aan ka dhiibto fikirkayga in la dejiyo maamulka dowladnimada oo la isku xiro dowladda dhexe ee federaalka ah oo lagu xujiyo dowlad goboleedyada kadibna loo sii daadego degmooyinka waa sida saxda ah oo ay tahay dowlad kasta oo sax ah sidaas in loo dhiso xaqii iyo xuquuqdii siyaasiga ee ay lahaayeen loo soo celiyo sida saxda ahna dowladnimadu waxay ku dhisan tahay rabitaanka dadweynaha marka degmooyinka dalka haddii la yidhaahdo degmo kasta ha soo doorato konsalkii ama goliheedii golaheedii deegaanka golaha deegaankuna ha doortaano guddoomiyihii degmada iyo duqii magaalada kadibna maamulkii dowladnimada oo dhamaystiran oo ka kooban amnigii iyo cadaaladii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo gaadiidkii iyo biyihii iyo nalkii iyo wadooyinkii iyo horumarinta qarankoo dhan si loo dhiso in dadku ay waxooda ay dhistaan waa sida saxda ah oo lagu dhiso dowladnimada dabcan markaa waxaa imaan doonta degmooyinka dalka qaarna intay isku filnaadaan ayay waxay dowladda dhexe ama maamul goboleedka ay ka tirsan yihiin lacag lacag dhiiriya sii doonaan qaarna waa isku filnaan doonaan oo keli ah ma kari doonaan inay dowladda dhexe ama maamul goboleedka ay lacag siiyaan qaarna intay isbixin waayaan ayaa wixii ka dhimanaada la siin doonaa laakiin waxaa la rabaa dadka soomaali inay ogaadaan hadda kadib maadaama xukunkii lasoo daadejinayo oo xukunkii la dhahay xukunka bulshada iskale tartan ayaa dhex mari doona degmooyinka degmo walibana waxay leedahay wax ayadu ay qabsato ayadaa la rabaa inay dhisato iskuulkeeda isbitaalkeeda xafiisyadeeda saldhigyadeeda haddii ay kari weyso oo ay dhaqaalo ku filan ay soo saari weyso marka waa la caawi doonaa oo dowlad goboleedka ay ka tirsan tahay ama dowladda dhexe ayaa wixii ka dhiman ugu dari doona laakiin lagama yeeli doono marka hore degmadu iyadoo waxa ay qabsan karta aan qabsan in wax loo qabto suurtagal noqon mayso marka tartanaa bilaaban doona degmooyinku waxay ku tartami doonaan wax soo saarka kubcinta iyo dhaqaaleynta xoolaha wax soo saarka khayraadka badda wax soo saarka maxaan ku ihahdaa haddii ay xataa dhacdo xataa shaqaal iyo gaas degmadii laga helo laftigeeda waxaa qeyb laga sii doonaa lacagta oo markaas environment protection layidhaahdaa oo markee markaas soo saarayo kheyraadkaas waaweyn oo shidaalka iyo baroolka iyo macaadinta dhulka raad buu ku yeeshaa marka dadka deegaankaas degan tacwiid baa la siiyaa si kastaba ahaata waxaa lama huraan ah in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan oo ay fahmaan sida keli ah oo dowlad ay leeyihiin lagu samayn karo waa dadka waa in dadka tuulo joogga ah ay tuuladooda maamul u sameeyaan tuulooyin afar shan tuulo waa inay isu tagaan waa inay degmada isugu tagaan degmada waa inay maamul u sameeyaan degmooyinka saddex afar shan degmo waxay doonaan aadaan waa inay isu tagaan waa inay gobolka ay degan yihiin maamul u sameeyaan gobolkaasi waa inuu gobolka diriskiisa ah la midoobo oo markaa ay sameeyaan state ama dowlad goboleed ay sameeyaan dowlad goboleedkaas asoo kaashanaya dowlad goboleed dowlad goboleedyada kaleeto asoo kaashanaya waa in dowladdii dhexe la dhisaa oo xoog leh oo dalka ka shaqaysa oo dalka soomaaliyeed matasha daadejinta awoodda dowladnimada ee dowladaha hoose formu u noqon kartaa xasilinta dalka guud ahaan horta haddaad aragtid ummad ama ha noqoto heer degmo ama ha noqoto heer gobol ama heer qaran haddaad aragtid oo dagaal ka dhex jiro waxaa ka dhex jira khilaaf siyaasadeed ama qaabka loo fadhiisanayo maamulka dowladnimada sidaas darteed haddii dadweynaha ama dadweynuhu ay heer degmo ay ka heshiiyaan inay maamul samaystaan qalalaas waaba dhammaadaba ulridi waaba xasilantahaba waxay ku xasilaysaa dadku maamul ay leeyihiin hadday samaystaan oo dadku ay dowladda ay leeyihiin xasilintu waxay u imaanaysaa automatic sida labo lagu daray laba waa afar waxaa la mid ah degmo ka soo qaad haddii la dhaho dadka buulo burde degan ee soomaaliyeed ayada oo cidina aynan idin faragelinayn akhyaartiinna culamaa udiinkiina ganacsatadiinna siyaasadiinna ciidamadiinna rag iyo dumar isu imaada ee maamul samaysta hadday isu yimaadiin ee maamul ay ku midaysan yihiin ay samaystaan degmada buulaburta wax qalalaasa kama jiraayaan wixii soo baxa waxay noqonayaan tuug yaroo habeenkii marka reeruhu seexdaan midka baaldiga xada iyo waxaas biniaadmiga midka dadka markay saacadda galaan kabaha ka xada iyo waxaas yararkahay tuugidaasi dhiiriiskaah qadalaasa ma keenaan ee qadalaasa waxaa keena dad hubaysan oo guddoomiye leh oo taliya leh oo horjooga leh oo lacag leh oo telefishinada ka hadlahay oo raadayaasha ka hadlahay oo oo dhahaya waa dulmannahay oo dibadda la hadlahay oo lacag la soo aruurinayo oo qorye la gedaayo oo baabuur la gedaayo oo soo baxayay alla hoogayo ba'nayay alla gabirtaayu guur male markaas waaye marka og deganaansha la-aan deganaansha la-aantu ay timaado markaas ee dadka haddii inta xukunka la dhexdhigo la dhaho waxaan adinkaa iskale ee ay xeer qortaan ee ninka gudoomiyaha u ah si ugu shaqaynayo kankan mataqaanaa duqa magaala si ugu shaqaynayo lacagta canshuurta sida wax loo qaadayo sida geela loo canshuurayo sida ariga loo canshuurayo sida looda loo canshuurayo sida soogacanaha loo canshuurayo sida dalaga beeraha masagada geleyda mataqaanaa sisinta loo canshuurayo guryaha sida loo canshuurayo dadku haddii beeraha sida loo canshuurayo dadku haddii ka heshiiyaan oo lacagtii lasoo lasoo qaaday aan la- dhinac lala marin oon qaad lagu cunin oon guri gaar lagu dhisan oo dadku ay ku qancaan wixii ay lahaayeen ee laga qaaday in si saxa loogu shaqeeyey oo iskuulka loogu shaq- iskuulka loogu dhisay oo isbitaalka loogu dhisay oo maxkamadda loogu dhisay oo xanaanada xoolaha daawidii xoolaha lagu keenay oo daawidii beeraha lagu keenay oo ceel lagu qoday oo la og yahay wax dhibaata iyo qadalaasama imaanaya asal ahaanne qalalaasaha iyo deganaansho xumida waxaa keena cadaalad daraa keenta marka dadka waxaa la rabaa inay inta igu isu yimaadiin ay wax samaystaan oo aysan isdulmin haddiise ay soomaalidu ay rabaan siday ahaa jireen inay sii ahaadaan oo muruq taarufka ahaa oo qof qofku ka badan yahay mataqaanaa dhacay oo ku- mid midku ka been badan yahay ka hormarayay oo mid midku ka jaahilsan yahay ka cod dheeraay sidii uun baa lagu sii jiraya
waa garta ee, labada kun iyo labaatanka waxaa si weyn loo hadalhayaa een, in doorasho qof iyo cod dalka ee, ee, laga hirgeliyo Ee, howshan hadda socotana waa hanaanka ee, daadejinta awoodda ee dowladaha hoose ee go- dhismayaasha degmooyinka iyo golayaasha deegaanka Een, marka sidee bay muhiim ugu tahay dhismaha dowladaha hoose markay soo afmeermaan een, aragtida aad adigu qabto sanadka labada kun iyo labaatanka ma la gaari karaa ee, doorasho qof iyo cod ma gaarsiin kartaa dhismaha ee golayaasha deegaanka iyo degmooyinka ee doorashooyinka hadda socda labada kun iyo labaatanka in qof iyo cod soomaaliya ay gaarto maya marka hore codka dib aan udhigaynaa waxay waxay tahay laba kun iyo labaatanka horta hadda waxaa naga xiga already eh, laba sano iyo iyo bilaa naga xiga already leanno teeranka hadda aan joogno baarlamaanku sanadkii labaad sanadkii saddexaaduba hadda galay moogido marka dee dabcan dowladnimada waxay ku cabirantaha baarlamaanka marka waxaan laban kala qaadaynaa maamul daadejinta oo sidii aan sheegnay ah iyo ka gaarsiinta laba kun iyo labaatanka maamul daadijintu inay qeyb ka qaadanayso in dalku guud ahaan ou digo siyaasad ahaan su-aal kama taagin laakiin hadda waktiga aan haysano oo laba kun iyo labaatanka ka dhiman iyo howshaan hortaalla weyninkeeda iyo culeyskeeda way yaro adkaa doontaa sida ay aniga ila tahay aragtidayda gaaban in waktigaas kooban ay ku suurto gasho in sagaashan iyo saddex degmo mase sagaashan iyo afar degmo ay soomaaliya ka kooban tahay dalka ka- dalka soomaaliya ka kooban yahay in intaasoo degmo maamul laga sameeyo oo markii maamulka la sameeyo amniga la sugo oo markii amniga la sugo doorasho laga qabto hal qof iyo hal coda laga qabto dalkan arinkaasi waktiga laguma qaban karo marka waktigu waa muhiim inaan loo baahnayn macnaheeda maa laakiin waktigaasi ma saamaxayo waxaa kaleetoo jira dalkan haddii la rabo in laga qabto doorasho hal qof iyo hal coda shuruudo ka horeeyaa jira shuruudahaas ka horeeya haddii aan la helin way adkaan doontaa in dalkan laga qabto hal qof iyo hal cod waxyaabahaas waxaa ugu horeeya kow sida aan ognahay guud ahaan dadka soomaaliyeed waa dad oo ehel ah oo walaalo ah isku luqada isku diina isku degaan ah isku taariikh ah laakiin waxba uma tarin kadib markii ay taladii gacantu dalka u gashay siyaasiyiin faashiliin ah ayay dadka isku direen dadkii bay isku direen dadkii bay qaybiyeen beelbeelay u qaybiyeen digaan digaanay u qaybiyeen arrinkaas ay madaxda faashiliintaahi shacbigii qaybiyeen oy u qaybiyeen beelbeel iyo tuulo tuulo iyo jifo jifo u qaybiyeen waxay abuurtay kals- isku kals- yacni isku- isku kalsooni la-aan ballaaran oo ka dhex jirta shacbiga soomaaliyeed marka marka hore waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed si ay u noqdaan dad wax isla leh kalsoonida ay isku qabaan eh, degaanada iyo beelaha ama guud ahaan shacbiga soomaaliyeed in la soo celiyo waayo
waad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur xasan imaam oo uu rameeyey barnaamijka raadiyo wadajir
barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad naga dhagaysanaysaan deegaanka goobeen ee duleedka magaalada kismaayo waa deegaan aad u qurux badan loona tago dalxiis si loo sii hormariyo waxaa laga hirgeliyey mashaariicda casrinta oo ay ku jirto xarunta deegaanka waxaa tegay xilli habeen ama suliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyaga oo ku soo qaatay wakhti waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland cabdiraxmaan cabdi xaaji oo aanu ka wadhaysanay deegaanka sida looga hirgeliyey barnaamijka xasirinta iyo si guud xasirinta deegaanada jubbaland halka ay marayso waxaana ugu horeyn uu ka waramayaa deegaanka dalxiiska loo tago ee goobweyn iyo mashaariicda xasirinta ee halkaasi laga fudhiyey aada iyo aad baad umacadsan tahay adiga iyo dhammaan tiimka wadajir radio sida sharfan ee qiimaha badan aa shacabka soomaaliyeed ugu adeegtiin habeenooda waxaan kusoo xaweysanay deegaanka goobweyn ee saddex iyo toban kilomitr u jirtay magaalada kismaayo runtii waxaanu ahaa safar aada muhiim u ah oo taariikhi ah bulshada halkaan aan ugu tegeynana aada bay u fiicnaayeen oo dad dawlad jecel oo horumar jecel oo nidaam dawli iyo system jecel oo muddo dheer maxaa la qolada nabadiidka ay ay haysteen oo haddana dawladoodii iyo systemka dawladooda maxaa la ku raaxaysanayaan u tagnay ma garab waa garta
marka saasuu ahaa dareenkoodu si fiican baa noola soo dhaweeyey ilahay kuma jirnaa ilaa afar saac haweenimaan la caweysineynay shacabka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo goobihii ganacsiga ee meel walbaan ka hormeernay marka aada bay si fiican noogu soo dhaweeyey marka waay waay deegaanka marka laga hadlayo waa meesha webiga iyo badda isaga dhacaan webiga jubba marka muuqaal ahaan xilliga habeenkii ah waa sidee
wallahi aada bay u qurux badneed aada bay u qurux badneed sababtoo ah magaaladii aada og tahayba oo habeen horena markhaati ka aadeen dowlad goboleedka jubbaland waxaan ka ka wadnaa mashaariicda xasilinta xilliga aada arkayso mudan cabdishakuur waxaan u tagnay shaqo waxaanan daahfuraynay solarka nalalka aada ku shaqeeyo baan xariga ka jiraynay ilaa afartan xabba magaalada dhan bilecdeeda isbedeshay oo habeenkii mugdiga ahaa shacabkii habeenkii way ganacsanayeen dukaanadii waa furnaayeen waxaan dhalinyaradii baan la ciyaarnay oo rabbi gubad la ciyaarnay oo muddo ciyaarayno nalalkii anagoo isticmaalayno runtii jawiga magaalada aada u quruxsanaa iyo bilecdaba iyo maxaa ladhahay dhinaca webiga iyo iyo mirihii ka baxeenba aad bay habeenkii loo arkay laakiin markii hore intaan nalalkaa la gaarsiinin mugdiga ay ahayd magaalada isu socod ma jirin ilaahay kuma darnaayo ganacsiga habeenkii ma jirin sababto mugdiga ay ahayd ma la arkaynin quruxda iyo dhinaca webiga iyo dhirta ka haysa lama arkaynin laakiin runtii bilicda magaalada aad bay isku bedeshay waana waana aad bay u quruxsaneyd waay magaalada eh, waxay u dhowdahay kismaayo xilli habeen ayaa tagteen eh, dhankay magaalada ka jirto qiyaasta intay u jirto iyo wadadii aada marayseen sida ay ahayd bal ka waran
wallaahi wadadu amni bay ahayd si raaxalaan ku marnay oo waxaa la cabsi la-aana saa og tahayba dhulkaas oo dhan waa laga xoreeyey qolada nabadiidka waxaa haystaa ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliyeed ciidamo kaloo ajanaga anaguna ma raacin oo maxaa la waxba moodug ciidanka degan oo goobweyn waa ciidamaha degan meel walba ciidamada jubbaland degan dowladii jubbaland iyo ciidamadooda meesha ugu tagnay oo markii horeba ammaanka gacanta ku hayay wax maxaa la dhahay si quruxsan farxad iyo dhib la-aan baan ku marnay jirta maasha allah alxamdulilah
waay deegaanka waa deegaan inta badan haddana dalxiis loo tago oo dadku ay tagaan oo meel aada u qurxana marka mustaqbalka ka waran maxaa laga filayaa goobweyn maxayse rajada jubbaland ay ka qabtay tahay mustaqbal aada weyn oo aada u fiican baa laga rajeynayaa waxaan rajeynayaa meel dhammaan bulshada soomaaliyeed ay usoo dalxiis tagto beesha caalamka iyo dhammaan ay usoo dalxiis tagaan baan inay noqoto aan rajeynayna insha allahu goobweyn waay dhinaca kale mashaariicda xasirinta ee si guud halkee maraya maadaama wasaaraddii arrimaha gudaha iyadu hogaaminayso wallaahi cabdishakuur wax badan baa noo qabsoomay wax badanna waan soo wadnaa dadaal fara badanaan ku bixinay saad og tahay mashaariicda xasilinta keli goobweyn kuma eka deegaano fara badan baan ka hirgelinay ay kamid tahay doolo oo baar dheere iyo madow deegaanadaas kulli hadda mashaariicda ay ka socdaan maxasilinta oo aad u fara badan iyo daardheere hadda aan kula hadlayo bixi dambe isniinta hadduu le raalli ka noqdo wafdi ballaaran oo wasaaradda arrimaha gudaha horkacayso wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta wasaaradda haweenka iyo xulitaanka dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda dhallinyarada isboortiga baan u bixi doonaa degmada afmadow hadafkeenuna ay tahay mashaariicda xasilinta aan ka hirgelinay sida dhismaha xafiiska degmada oo dhamaystirna inaan xarigga kasoo jarno suuq weyn oo dabaq ah oon u dhisnay haweenka inay ku ganacsaanina xarigga kasoo jarno mashaariic kale oo fara badan sida garoonka inaan soo dhagax dhigno oo garoonka weyn oo kismaayo ku yaalloo kale in laga dhiso degmada afmadow ilaahay kuma daraa ceelal in lasoo ayagana maxaa dhahay laga soo dhagax dhigo iyo dalka ceedceedan hadda googoyn ka hirgelin ayaa aan usoo aan maxalle usoo dhagax dhignaan beri beri dambe u baxayna haddii ilahay raalli ka noqdo dagaallo fara badanna waan wadnaa oo xasilinta hadda degmooyin fara badan aan ka faa'iidaysteen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland oo ugu warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynayay anigoo cabdishakuur ali axmedana waan soo jeedinayay intaan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadaajirfay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajirfay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal